khadar yaasiin maxamed agaasimaha qeybta ganacsiga beeraha ee horumarinta halabuurka beeraleyda oo ka hadlayay qorshayaasha wasaarada horumarinta ganacsiga beeraha ayaa sheegay in wasaaradu diyaarisay qorsho taageeraya ganacsiga beeraha ee beeraleyda soomaaliyeed ka taageeraya inay suuqi helaan dalgeeda ay beertaan ama ay tabcadaan
gadhwadeenka ka yahay wasiir maxamed cabdi xayir maareeye wasaaradda beeraha waxay aada xoogga u saareysaa kobcinta ganacsiga beeraha iyadoo iminka loo qaabeeyey in beeraleydeena soomaaliyeed loo asteeyo deegaan walba dalaga ku haboon ee laga beeri karo in loo abuuro iskaashatadooda in loo xoojiyo waxaa jirta siyaasad iminka laga shaqeeyey oo hirgelinteedii ay socoto oo loo yaqaano seven target crops in aan toddoba dalag u qaybinay wadanka oo ku xoogan kuwa wax soo saarka ah saddex aan ugu talagalnay in aada loo xoojiyo dhanka dhoofka oo la dhoofin rabo iyo afar loogu talagalay in wadanka laga isticmaalo si mar kasta ay beeraleydeenu u noqdaan kuwo horumarsan waxaan aada u xoojinay sidoo kale ganacsiga beeraha annagoo ka shaqaynay inaan dhisno ganacsato ka shaqeeya dhanka beeraha oo xooga saaraya kobaca hal abuur u sameynay dhalinyaro badan si ay ugu dhiiradaan inay wax soo saar ka sameeyaan dhanka ganacsiga beeraha waxaa jirta shaqooyin kaloo badan oo aanan aan jeclahay inaan maanta ka wada hadalno oo aan faaqidno laakiin muhiima wasaaradda